بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال جل وعلا في محكم تنزيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وقال عز من قائل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أيها المسلمون adduunyadu waxay maraysaa xilli isbeddel uu ku dhacay muddo laga joogo laba bilood iyo maalmo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka aarsanayay gaalada kufrisay ee aayaadka ilaahay diiday ee awliyadiisa la dagaashay oo diinkiisa alle in allah shareecadiisa laysku xurmiye hor istaagtay alle subxaanahu wa tacaala waa mid aargoosashadiisu ay adag tahay wey waxaan muslimiinta maanta u soo gudbinaynaa shantii wadan ee ugu kibir badnaa caalamka ee ilaahay diinkiisa ka socon waaye awliyadii ilaahay laayay sida ilahay ula dhaqmay jala wacala alla wuxuu yidhi subxaanah walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa waxaanu dhadhansiinaynaa cadaab dhow baanu dhadhansiinaynaa dabaylaanu ku diraynaa cuduraan ku diraynaa masaa'ib baanu ku kicinaynaa duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn intayan gaalo gelin lacallahum yarjicuun say allah ugu laabtaan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih yaa ka dulmi badan dad aayaadka ilaahay la xasuusiiyey uma acrada canha ayadaha alle ka jeestay allah wuxuu yidhi innaa min almujrimiina muntaqimuun annaga weeye kuwa gaaloobay kuwa ka aarsada awi qowmi nuux awi qowmi huud awi qowmi saalix ayna fircawna wa haamaana aladiina takabbaruu calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa ku kibray alle wuxuu yidhi subxaanah fasaba calayhim rabbuka sawta cadaab cadaab kala nooca baa rabbigaa ku shubay ina rabbaka labilmirsaad kuwa diinta ilaahay ka socon weyday ee alle ku kufriyey awliyadiisii laayay sidaasaanu ku samaynaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiin waylun yowmaidin lilmukadibiin maalinta qiyaamana hoog iyo cadaab adag wuxuu u yaallaa kuwa allah iyo rasuulkiisa beeniyey muslimiintu maanta waxaa waajib ku ah inay ku farxaan halaagga ilaahay gaalada halaagayo maxaa la cibaado weeye alle subxaanahu wa tacaala marka uu gaalada halaago muslimiintoo dhan waxaa ku waajiba sujuudu shukri inay u dhacaan shukran lilaahi caza wajal alle wuxuu yidhi subxaana فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين allah wuxuu yidhi subxaana falowlaa id jaa'ahum ba'suna imise baas baa alla ku diray gaalo imise dabayla alla ku bixiyey imise biya alla ku furay imise cadaab baa alla ku diray ma ayna ku cibro qaadanin falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadarracu baaska iyaga markuu yimid hadday tadarruci lahaayeen ee allah u laaban lahaayeen walaakin qasad quluubuhum qulubtoodii baa adkaatay wazayana lahum shayطaanu maa kaanuu yacmaluun amerikana la yidhaa faransaana la yidhaahdaa jarmalkana la yidhaahdaa talyaani ingiriis baana la yidhaahdaa awood baan leenahay wax walba iskaga macdhaacno wax naga hor imaan kara male koonkan baa alla la caabuda ma jiro koonkan ba isagaa iska yimid qulubtooda allahuma tadarucin allahumayna laabanin walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum shayطaanu maa kaanuu yacmaluun falama nasuu maa dukiruu bih wixii lagu waaninayay imise gooraan gaalo la hadalnay war gaalnimada ka soo hara war alla kufrigiisa ka soo hara war koonkan allah maamulo amerika ma maamusho oo jarmal iyo talyaani ma maamulo war alla u tabadkeena falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin dhinac walbo adduunyada loo furay adduunoo dhan baa loo furay si ay dunuubta u badsadaan fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu maraykanka iyo sbain iyo faransa iyo talyaaniga waa shanta cadaawada ku heshiisay kuwa kaleo dhan kuwaasay daba ordaan shantoodii iyagoo farax ku jira oo alle subxaana watacaala aayadihiisii ku kufriyey albaab walbaba la lidin furay ay yidhaahdeen adduunkaba idinkaa u taliya akhadnaahum baktatan buu alla yidhi waxaanu ku qabannay sikadaa faidaa hum mublisuun amerika baryotamaysa hadda akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun markaasaa alla yidhi faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu alle wuxuu yidhi subxaana faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu kuwa annaga meelan ka marna aan weynay an milyan ha lagu soo qabto xaggaba hana qabto diyaarad wareegaysa miyaad aragteen faquica daabiru lqowmi aladiina alamuu alla wuxuu yidhi waa la dabargooyey kuwa alle diinkiisa diiday gaaloobay muminiinta alle wuxuu ku yidhi faquica daabiru lqowmi aladiina alamuu walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin allah subxaanah wa tacaala xamdi iyo ammaan ammaan iyo shukri allah baa iska leh sidaa daraaddeed waxaa la rabaa muslimiintu musiibada gaalada maanta ku dhacda inay ku farxaan allah subxaanah wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay oo naga shukrinaynaa bilaadu lmuslimiin alle waa ka ilaaliyey haddana allah waxaan ka baryaynaa gaalada cadaabkiisa allah inuu u kordhiyo muslimiintana allah inuu ilaaliyo sidaa daraaddeed awliyada alle marka la laayo fakam min muminin bay amerika iyo sbain iyo faransa iyo talyaana isla socda fakam min muminin bay ku dileen fii bilaad afghanistan fakam min muminin bay ku dileen fii bilaadi alciraaqi washaabi wa fi lyamani wa fi somaal dhegayso imaam albukhaari bisanadin saxiixinna waa ku wariyey allah wuxuu leeyahay subxaana man caada lii waliyan owliyadayda dadka la collay hal weli kaya ninkii la collaytama imisay la collaytameen gaalo maraykan iyo talyaani iyo faransiis imise awliye ilaahay bay laayeen away mu'miniintii jihaadka hoggaamin jiray away raggii yeman lagu laayey away kuwii soomaaliya lagu laayey away kuwii ciraaq lagu laayey away mu'miniintii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi allah wuxuu hal weli awliyadayda nin ka mida ninkii la collaytama dagaal baan ogeysiinayaa buu alla yidhi dagaalkii allah soo baxay subxaanahu wa tacaala waxay iska dhicisa amerika waa kan alle subxaanahu wa tacaala masaajidkan lagu caabudo waa dadku addoommada u yihiin kaaha iska dhiciso waxaan rabnaa marka muslimiintu inaad horta ogaataan gaalada in la habaaro oo habeen iyo maalin la habaaro oo sujuudda lagu habaaro oo habeenka qiyaamuleylka lagu habaaro oo salaadaha gadaashooda lagu habaaro xilliga ay dacwadu ay mujaabada tahay in la habaaraaye waa cibaadee ogaada inaydan ka gaabinina maxaa yeelay waa dariiqat lambiyaa'i weye ambiyadaa gaalada habaaray allah wuxuu yidhi subxaana fii kitaabi alcasiis isagoo nebigiisii nuux nooga warramayo habaarkii uu gaalada habaaray qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ila faajiran kafaara nuux meel adag buu gaalada ka istaagay lianna sagaal boqoliyo konton sanuu diin u sheegayey waa yaqaan gaal wuxuu yahay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaa guri iyo ruux gaalaha uga tegin innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka haddaad gaal ka tagto intuu gaal dhulka joogo addoommadaadaay baadiyaynayaan walaa yaliduu ila faajiran kafaara faqaala nabiyulaahi muusa calayhi salaam alle oo nooga warramayo siduu gaalada u habaaray muuse allah wuxuu yidhi rabbanaa muusa habaartamayo rabbanaa inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinatan waamwaalan fi lxayaati addunya rabbanaa liyudiluu can sabiilik rabbana dmis cala amwaalihim washdud cala quluubihim falaa yu'minuu xataa yarow alcadaab alaliim firiya habaarka intuu la egyahay fircawn iyo qowmkiisii iyo maal iyo kibir waxay haystaanba dhammaan waa habaaray nebilaahi muuse calayhi salaam rabbanaa inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinatan waamwaalan fi lxayaati dunya adduunyada waxaad ku siisay maal iyo qurux dhexdiisaadmaxay saa u yeelaya liyudiluu can sabiilik rabbana dmis calaa amwaalihim ilaahu maalkooda baabi'ih washdud calaa quluubihim ilahu qalbiyaalkooda xir falaa yu'minuu xaq ayaysan rumaynin xataa yarow alcadaab alaliim ilaa cadaabka xanuunka badan ay arkaan nabigayga u kaalay calayhi salaatu wasalaam qaar baa waxay nugu haystaan maxaad gaalada u habaaraysaan cimaamaday wataan qamiis bay wataan dadkay u eg yihiin xilligan gaala maxaa loo habaara dhibaatadan dhacday shamaatadu ma fiicna shamaatada inaad qofka dhib ku dhacay insaaniyada dadka insaanka ah dhib ku dhacay inaad ku farxda maaha diinka oo dhan bay ka leexdeen kuwaas nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam imaamu albukhaariyu bisanadihi wuxuu ku warinaya can ibni mascuudin radia allaahu canhu cabdulaahi wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay markuu quraysh u yeedhay xaqii bay diideen markii xaqii ay diideen intaa kuma sinmine atbaacdii rasuulkay laayeen meelay maraan bay waayeen raggii rasuulka ilaahay raacay ee mustadcafiinta ahaa kadib buu nebigu habaartamay markaasuu yidhi ilaahayow waxaad iigu gargaartaa nebillaahi yuusuf toddobadii abaar toddobadii sano abaartii nebiyullaahi yuusuf ti ilaahw iigu gargaaro kuwaan ku halaag toddoba sanaa isxigtay qurayshi cirka uma uusan da'in dhulkana wax uma soo bixinin ilaa ninka iyaga ka mida markuu cirka fiiriyo uu cirka arki waayo gaajo daraaddeed wuxuu arkayaa qiiq buu arkayaa cirka ma arkayo ilaa makhaarkii dhulka ku googo'ay ilaa ay cunaan rasuulka ilaahay baa habaaray sidaa daraaddeed muslimiintu ha ogaadaano adducaa'u silaaxu lmu'min weeye muminiintu hubka ay haystaan ducada wey muminiintu maanta saddex shay waa looga fadhiyaa rasuulka ilaahay baana amray subxaana waa inaad safka muslimiinta ka mid noqotaan wadanka jihaad baa ka jira gaal baa lala dagaalamaya ilaahay diintiisii baa loo gargaaraya waa inaad meel ka gashaa diinka ilaahay maalin waxaa iman doonta allaad hor istaagi doonto ou ku odhan doono maxaad ilaahay diintiisa ugu dagaalami weyday markaad jawaabta way adag tahay jihaadku waa fariida min faraa'id illaahi ka fariidat iljumca jumcadan fariidadeedu kalu la mid yahay muslimiintu saddex shay waa ku waajib midka kowa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jaahidu xadiidka tirmidi jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum qaala abu ciisa tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay gaalada jaahidu lmushrikiina kuwa allah ku gaaloobay oo u shariig yeelay oo allah waxdaaniyadiisii sugi waayey kula dagaalama biamwaalikum maalkiina kula dagaalama maalka in la bixiyaa la rabaa oo jihaadka la geliyo oo mujaahidiinta lagu sahaysiiyo oo gaalada lagu laayaa la rabaa maalkan haddii kale wuxuu ku taraya male masaajidda haddii la dhiso la dhiso la dhiso oo laga carro macno ma yeelanayso kuwa difaacaya in maalka lagu bixiyo wey oo diinka ilaahay lagu bixiyo ay muslimiintu masaajidana dhistaan jihaadkana ay maalkan ku bixiyaan jaahidu mushrikiina biamwaalikum wa anfusikum dhallinyaradoo dhan inay baxdaa laga rabaa meel aad joogtaan ma leh meel aad ku nasataan ma leh geed waa laysku diiday alle subxaanahu wa tacaala hilkiisi waa la yimid laakiin waxaa la rabaa annagana inaan xilkeenna qaadano dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم miyaanay dadku janno doonaynin alla hadduu doonaya gaalada wuu dhammayn karaa keligii walaakiin liyabluwa bacdukum bibacd qaarkiin qaarka kale ku imtixaanaya jihaad buu alla sharciyey dhallinyaradu waxaa la rabaa inay naftooda geliyaan jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum markaasaa rasuulka alla yidhi wa alsinatikum waxaa ka mida afka ducada ka mid ah gaalada in la habaaro oo habaar loogu dhaqaaqo oo sujuudda lagu habaaro oo salaadaha kadib la habaaro qunuudka waa in la soo celiyaa ilaahay baa noogu hiiliyey jalla wacalaa ducadaasoo ilaahay noogu hiiliyey gaaladaa la habaarayo baa alla noogu hiiliyey maanta alla gaalada wuxuu u soo diray cudur ay iyagu u bixiyeen coronavirus covid-9na waa u yaqaaniin amerika kibir ma ku taqaaniin talyaani ma ku taqaaniin sbain iyo faransa iyo ingiriis kibir ma ku taqaaniin dhegaysta sidaa loola dhaqmay jalla wacalaa meeshay muslimiintu maanta jumcaha masaajidda isugu yimaadeen ay walaalo u yihiin oo isjecel yihiin ameerika ka bilow habar talyaanina ku soo gebagabay ameerika magaalo furan ma jirto magaalada new york oo dalka ugu weyneed dariiqa markii saa'ad u fiiriso hal qof ma socdo hal baabuurna ma socdo albaabbalowna waa xihan yahay waxay dhaheen waxay bilaabeen dadkii hubkii inay la soo baxaan oo waxay rabaan kuwa tukaamada leh inay dhacaan kuwa tukaan kalena inay maalkooda difaacdaan اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم اجعل بعثهم بينهم إله أمريكا وحد كدكتا كوحا هو إسلينا يا إسبابنا إله وكدك ووحد غاغي كرم ملك maalkoodii ilaahay waa baabi'iyey dadkoodiina alla waa baabi'iyey aan ku bilaabo waddanka ugu horreeya u tira badan aan ku bilaabo shan waddan baan kuu rabaa inaan kuu sheego waddanka ugu horreeya waxaa weeye talyaaniga wey talyaanigu waa xarunta kufriga wey waa faytikaanka daartiisa wey oo meesha kuwa alla u shariig yeeloo dhan ay isugu tagaan wey meeshaasuu alla culayska saaray talyaaniga coronavirus wuxuu ku dhacay dadka talyaaniga u dhashay ee coronavirus uu ku dhacay tiradoodu waxay dhan yihiin boqol iyo shan iyo toban kun sagaal boqol iyo afartan iyo shan boqol iyo shan iyo toban kun sagaal boqol iyo afartan iyo labo waxaa talyaaniga dhimatay inta kalena waa la jifaane kama kicin talyaaniga waxaa dhintay saddex iyo toban kun sagaal boqol iyo shan iyo toban saddex iyo toban kun sagaal boqol iyo shan iyo toban baa talyaaniga dhintay wadanka ku xiga waa sbayn weye sbayn ma taqaanin waa bilaadu andalus weye meeshii muslimiinta lagu laayey weye owliyadaahay lagu laayey oo dhulkoodii la qabsaday oo gabdhihii cirdigooda loogu tegey alla wuxuu ku sameeyey arag subxaana sbayn wuxuu ku dhacay boqol iyo labaiyo toban kun iyo siddeetan iyo shan qof dhimashada sbayn waxaa weeye toban kun saddex boqol iyo afartan iyo sideed hatitiqloonin ee kato'sow yidhi tani waa tiny tinkii oo kale ma taqaanine ya hatitiqloonin ee kato'sow yidhi waxbaa gaala biliqbiliqda iska dhaaf horaad noo disheen annaga ha maanta maalinteennii weeye annaga ha horaan u dhimannay annagu aad noo layseen diyaarad nugu layseen isbay waxaa dhintay muslima uu ku farax toban kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo sideed qof oo gaala xoogaha muslimiina ku dhex jirta saa la yeela xoogahagaas muslimiinta ah islaan quman hadday ahaayeen allah u naxariisto isbayn halkaa oga tag waxaa ku xiga maraykanka kii ugu weynaa weeye tirada maraykanka uu cudurkan ku dhacay waxaa weeye isagaa ugu badan walilaahi alxamdu maadaama uu ugu dulmi badan yahay in aladiina kafaruu waalamuu lam yakun illaahu liyakfira lahum gaaladaa laba kale ah waa kufri oo alle uu ku kaaloobay xoogaha dadku ay ka nabad helaan ameerika waxay ku jirtaa in aladiina kafaruu waalamuu baalibadda wey anigaa miskiinkaa goorma i dulmiyeen ma soo dhowaan anoo ilmahayga u shaqaysanaya ka war maanta ii ahaatay marka aniga ninba maalin bay u ahaataah soo ma arkay wax aan ka galay male xataa weligay america ma tegin meelaan tegay ma jirto soo ma garan kibir iyo gardarre wey ka war waxa weeye ilaahay baa hilkana siiyey waana u shukrinaynaa subxaana america u kaali america waxaa ka cudurka uu ku dhacay laba boqol iyo afartan iyo shan kun oo gaala iyo boqol iyo toddobaatan iyo shan qof waxaa la yidhi cudurkan wuxuu u socdaa sidii dabeeshii oo kale america waxaa ku dhimatay lix kun iyo soddon iyo siddeed qof oo gaalahoo amerikaana ku dhintay waxay yidhaahdeen setembar setembar weerarkii nalagu soo qaaday weerar nooga adkaa usaama nagu soo qaada ma jiro saddex kunou naga dilay haddana laba bilood gudaheeda lix kun naga dhimanaysaa bay dhaheen koo nooga daran baa yimid kan laftigiisa usaama u hiilinaya warba ma qabaanba hiil buu daba socdaa hiil ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala oo mu'miniinta loogu hiilinaya wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin inna lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashhaad yowma laa yanfacu aalimiina macdiratuhum walahum allacnatu walahum suu'u daar gaal waxba ha ku falin walahum allacnatu walahum suu'u daar wadanka saddexaadii waxaa weeye wadanka la yidhaahdo waa faransa wey wamaa adraaka faransa rasuulka ilaahay bay cayeen rasuulka ilaahay bay cayeen faransa rasuulka ilahay meel uu ka gela waaye muxamedun mustafa miyaa cay loo quuraa calayhi salaatu wasalaam lama taabtaan wey markay rasuulka ilaahay caayeen faransa baariis oo shaqaynaysa laba wiiloo mu'miniinoo hal hooya isku dhashay baa la bistay baabuurkoodii bay hubka ka buuxsadeen lama cayn kale dheh rasuulka ilaahay muxamed calayhi salaatu wasalaam rag buu ka tegey naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala aljihaadi maa baqiinaa abadan cirdigiisa waa la dhowraya rasuulka ilahi waa la difaacaya laba wiiloo hal hooya isku dhashay ayaa labistay oo marokaan u dhashay dharkoodii bay labisteen hubkoodii bay baabuurka ka buuxsadeen waxay tegeen jariidadii oo shaqaynaysa madbacaddii rasuulka ilaahay cayse ee jarnoolka soo saartay bay galeen markay labada albaab ka soo galeen albaabaday xirteen intii meesha joogtay shaqsheen shab shab shab shab shab shab shab gaaloo dhan waa lahayeen wixii meesha ku jiray markaasay waxay u gudbeen ninkii jariidada iska lahaa madbacadda ee jornaalka soo saaray xabaddii markau arkay dadkii u dhacaayo oo miiska hoostiisa galay miis baa lagu badbaadaa haddee fa idaa jaa ajaluhum waye markau miiska hoostiisa soo galay inta soo jiideen bay madaxa uga istaageen moxamed annaga u naga tegey bay dhaheen mana lacayn karo bartaasay ku direen isagiina laba wiil hooy isku dhashay wey kadibna waa soo dhaqaaqeen koo taraafika ahoo baabuurka la celinaya gaalmaa gaalkaaga socon shab shab shab shab waa la soo duubay gaalkii waa la dilay waa la hareereeyey waa dagaalameen waa shahiideen radia allaahu canhum waraximahum ullah meeshaa faranse wey faransa maxaa ku dhacay ma taqaane faransa cudurkaas wuxuu ku dhacay konton iyo sagaal kun iyo boqol iyo shan faransa waxaa ka dhimatay qof oo gaala baa dhintay oo kaafira waddanka afaraad waxaa weeye united kingdom kulaha u k waxaas beenbeen wey yaa lagugu sheekayn kaafir wey wuxuu yahay male waa ingiriiskii wey wuxuu ku dhacay cudurkaasi soddon iyo saddex kun iyo todoba boqol iyo sideed iyo toban qof waxaa ka dhimatay laba kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo kow qof waxaa u dambeeyo shiinaha ilahay cadowgii weeye indha yare waa la helay waa la helay allah baa helay subxaanah ilaahay cadowgii weeye cudurka si wanaagsan baa lagu riday sideed iyo siddeetan iyo kow kun iyo lix boqol iyo kow iyo labaatan baa alla cudur ku riday saasay u jiifteen sooma garan gaal alla waa laayay jarmalka meeqaa ku dhacay jarmalku ku dhacay saakay waxay sheegayeen shalay wuxuu ku dhacay ee ra'iisul wasaaraha ingiriiska u ahaa wuxuu yidhi waa iskarantiilay ma soo bixi karo meeshaanaan ku jiraayaa ha ii soo dhowaanin baa ka dhacday laamisaasa weeye annagana ilaahay baa noo nimceeyey jimcana isugu nimid alle baan u sujuudnay allaha raxmaankaa wuxuu xaq noogu mudan yahay muslimiina inaan u toobad keenno allaha wuxuu nagu mudan yahay xaq cibaadadu xaqa laha inaan caabudno inaan annaga allah u toobad keenno mujaahidiinta aan ayidno diintii ilaahay u gargaarno taa waajib bay nagu tahay waxaan ducaysanaynaa oon habaaraynaa gaalada waxaan u ducaynaynaa muminiinta allahuma ciz alislaam walmuslimiin اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا اللهم صلد عليهم عذابك ورجزك يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين جميعا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين